بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة tacdiimu alcilmi wa ahlihi cunwaankii ama fasalkii taasaa bay noo socday shalay melihii noogu dambeeyen oo kolley meel dee kodhe carabka caadi baana iigu saxnayday inaan idinku baraarujiyun baa malaan laga yaabaa inaan iloobe wa kana alqaadi alimaam fakhrudiin alarsanbadiyu ra-iisu la'immati fii marwin baa inoo qoran ana dee kolley qalamkaas lahaan laguma kala kolle dee xarakadu aanay dabdi ahayn xuruf lagu dabdinayo qalim ama qalam lagu dabdinayo xarakaadkeenan ah waa akhdaadu waa iska badnaataa waa ismigu waa ismi maalayansarifa weeye waa meel magaceedna kolley cajabna ahayd oo ra-iis ala'immati fii marwa ayuba wowda fatxa la xarakaynaya ee kasradaas ka bedesho wuxuu ihi markaa musanifku weli umuurihii tacdiimka ayaa inoo socotiya tawqiirkii wa kaana shaykhu sheekhi wuxuu ahaa alimaamu imaamka ayaa la jallu weynaa shamsul a'immati alxalwaaniyu laqabkiisu shamsul a'imma deetanna waa nisbo alxalwaaniyu waxaa jirtana kolley marka leego weliba madhabkanin xanafiyada oo kale culimo waxoogaa ah oo laqabkan shamsul a'imma waxa weeye ay dee laqab uu yahay ayaa jirto oo aan yaraynba oo dee ha kala mashhuursanaadeen barhkood marka la idlaaqaha kuba dhaco oo maanta casharkan baabay madhadh ama dee mid wax ka badan ilaa saddex iyo aan ku arki doonaa kolleyna markay idlaaqaan aadna laba usii badan oo ninkan aan hayna iyo nin uu sheekh u ahaayo inoo dambeeyo marka ay qaaliban shamsul aima idlaaqaanna ka calal idlaaq uu kuba dhaco waa ka inoo dambeeyo taasba weeyaan horta waa dad badan baa taas oo laqabkaas ah ee ninkan xagga nisbadan alxalwaanina marka dambaan sheegi doonaayo waa nin imaam ahaa weeye horta ninkan halkan inooguba sugan tasaaniif leh welibana dadkii tadriis fiican iyo aad u yeeshay in badan dadka cilmiga nashrinaya faafinaya tacliim iyo tasniifa kuwa faafinayo dad aad u badan oo waaweyn oo markii dambena ayma noqdayna ay isaga dalabadiisii ahaayeen ama isaga uu soo saaray magaciisa cabdilcasiis ibnu maxamed ibnu nasri baa la yidhaah kolley bukhaarana waa degaankiisu bukhaaru hase hadalkaba inoogu soo socoto waa imaam alxanafiya dahay baa tarjamadiisa wuxuu ku yidhaha wasanafa tasaaniifa watakaraja bihi alaclaam tasaaniifna waa alifay dad aclaamoo waaweyne isaga xalqadiisii iyo dee tadriiskiisii way kaba soo baxeenba xagga nisbadan kolley taraajimta waan koobaynaa unoo casharku si inoogu socday dee mag laakiin kama maarmayno inaan sheegno xagga nisbadan alxalwaaniyo dee sa inoo xarakaysan baa saxoo xa'du way inoo fadxisan tahay laamkuna uu sukunsan yahay sharaxa kitaabkani leeyahay ayaa waxaa dhacay inuu xarakada ama uu ku dabdiyay weliba dabdi xaraf inuu dee xa'da oo la damiyo markaasaa wuxuu sheegay baldo xulwaan la odhanayay la noo disbeeyey mana garan karo ninkaa caalimkaasay taasi ugaba dhacdo isagoo waliba dadkii madhabkiisa ah ee laakiin waxaan leenahay waa khada taasi ee san inoo taalo xada in la fadxiyaa ta beledku sheegayaana laba beled baa dee imaka masar oo kale meel aan qaahiraba ka dheerayn oo xulwaan la yidhaah way jirtaa kolna muxaafado gaaraba ahayd kolna dee magaalo uunba ahayd meel adigu waddanka matala eeraan marka la eego qaybta kurdigu ay degaan ee kurdigan kaleba kusoo dhow malaa magaalo iyadna kuba taalay oo dee shahiir ahayd oo xulwaan la odhanayay waa qaybtan kurdistaanta ay eeraan inta iyada dee dowladdeeda raacsan waa muxaafadadaas kurdigun baa degeen taasna way jirto iyadana dad loo nisbeeyiyo dee fikrigeeduna waa u yimaadaa marka la eego kutubta ama taariikhda uu kusoo noqnoqdaa iyo kutubtan macaajimtan kutubtaba buldaantaba laakiin imaamkan waana kitaabka xataa matigay dib inoogu iman doontaaye taa looma nisbayn waa libayci alxalwaani waa libeyci alxalwa aw samcaha wey xalwada iibitaankeed ama samaynteeda ayay nisbadani tahay inuu iibin jiray taa xirfo u ahaydna kitaabkay kuba iman doontaa dahabi oo kale isagu tarjamadiisa waayo waa si kaloo lagu dabdiyo nuuni kumay sugnayne waxaa kuba sugan alxalwaa'iyu oo halka nuunta bedelkeeda hamsa ku sugane bal waxaan leenahay culimadu jaanibkaas iyo xirfaduna way kuba badnaayeen halkan ay ku iman doontaana marka la eego waxyaalo dee inoogu iman doona xirfo in la yeeshana inay iskaba muhim tahaye waa nisbatun ilaa beyci alxalwa aw camaliha nisbadani isagana taas baa loo nisbeeye xulwaantan masar iyo xulwaanta eeraan midna shaqo kuma lahaynoo isaga bilaadiisu aad bay u durugsanayd waa maa waraa nahr waa bukhaara ayay bilaadiisu ahayd bal haddaba ninkaas weeyaan xagga marka la eego taraajimta culimaduna kolley aad bay muhim utoo sharataan lahaa bal hadal nawawi baan soo naqlin faa'iido badanna way leedahay imaam nawawi baa raximah llahu tacaala kitaabkiisan tahdiib alasmaa'i waallugaat oo laba qaybood ka kooban oo qaybna waa taraajim qaybna waa luqo intubana waxa weeye kutubshan oo kutubta ugu ahamsan kutubta shaaficiyada wixii magac dhacay ama luqo dhacay buu kitaabkani maaha luqo caama iyo taraajim caame laakiin kutub mucayana ayaa wixii magacyo ku yimi ama luqo kuba yimi buu u yahay magacyadiina tarjamo luqadiina sharax iyo tafsiir buu u yahayba tahdiib alasmaa luqaat waana kitaabka aada u qayimkee madbacaysan waa qaybta hore bilowgeeda waa xagga taraajimta ayaa wuxuu yidhaahaa xagga marka la eego fawaa'idda ay taraajimtan iyo taariikhda culimadiiyo in la ogaada ay leedahay ta hore horta dee taraajimtoodan umuurahan dee axwaashoodii iyo aadaabtoodii iyo umuurihii lagaba warramayo waxaa ku sugan aadaabtoodii hadyigoodii akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii iyo ijtihaadkoodii baa kuba suganoo taasi waxay keenaysaa dayasho wixii fiicnaayay lahaa in lagaba daydo waa umuuraha laga faa'iidaysanayo addooma taraajimta waayo xaafis bay ruuxa u noqotaa marka dadkaas aragtiyo dadaalkoodii aqoontoodii iyo alla ka cabsigoodi iyo waracoodii ruuxa waxa qudwadooda ku markaa xambaara arrin kaloy leedahayna dadkani isku maraatib may ahayn iyadoo cilmigii ay wada lahaayeen oy taqwadii lahaayeen ba halkaa lagu kala sarreeyey haddaba garashada la garto umuurahaasna waxaa ku sugan inzaalu nnaasi manaasilahum dadkoo la dejiyo martabadii ay lahaayeen oo wuxuu soo qaadaa dee waxa weeyaan xadiidkii liyariini minkum ulul axlaami wanuha oo dadku dee siay u kala mudayin loo kala horraysiiyo iyo xadiidkii ahaa anzilu nnaasa manaasilahum dadka martabadooda dejiyo kii dee martabo aada u sarraysayna halkiisii lagu ogaado kii dee halka aan gaadhsiisnayna aan martabadiisi sare looga qaadin kii sare martabadiisi aan hoos looga dhigin waxyaalo garashadooda laga faa'iidaysanayo arrin saddexaad uu sheegana waxaa buu yidhaahaa in culimadan waa mashaayikhdeeniyo waxay inoola mid yihiin dee xalay shalayna waxbaa inoogu jiray kal waalidiina lana waalidiinteennii bay lala mid yihiin bal wuxuu raaciyaa bal hum ajda lana iyagaaba inooga waxtar iyo nafci badan wixii aakhiradeena ku tacalluqsan inooga naseexo badan jaanibkaas waalidkeen oo dee waa umuurihii inaga tarbiyadeennii iyo abuurkaa rabbi nagaba abuuriya taas wayde laakiin marka la eego wixii ilaahay noo dhoweynayo waxaan ku badbaadaynay umuuraha caynkaasa xagga naseexada jaanibka sheegitaanka xagga inaan iyaga ka faa'iidaysanno jaanibka iyagaaba inooga nafci badan waxtar badan naseexo badanna marka ee waxaa foolxuma inaan ka jaahil noqonno oynu garan weyno oynu baranba weyno bal taas arrin kalena oo afraadu raaciyana dadkan dee tarjamadoodan la sheegayo kutubtooda la sheegayo ee waxaa iyagii kuba sugan markay noqoto haddii aqwaashoodii dee taqliidba ay noqoto ama bal matalan dayashaba ay noqoto dee kolkol waabaa laga yaabaa in naloo yar baahdo in sidee loo kala horraysiin karaa kutubtoodii siday u kala mudan tahay iyadana umuurahan dabdinteediiyo ogaanteeda jaanibkaas ayaa kuba sugan oo bal dee kutubtooda si ay u kala ahamsanayd iyo isku baraarujinta la isku baraarujiyo xaggii bal matalan sida aqwaashoodii loo kala horraysiinayo bal jaanibkan tarjiix haddii loo baahdiyo waxyaalo waa umuuro laga faa'iidaysan karaa tarjamadoodiyo taa bal umuur kale oo kolley aan jaanibkan raacinaynaana waxaaba weeye bal intaa taas xagga marka la eego weliba wafayaadka waqtigay dhinteen iyo waqtigay dhasheen iyo umuuraha iyo waqtigay noolaayeen umuur weyn baan ka faa'iidaysanayoo xagga taariikhda oo kolkol bay marka taa laga jaahil yahay waxyaalo aan isqaban oo khadaa laba ruuxoon shaqaba isku lahayno ama aan isku dee isba arag ama aan iyaga isa soo gaadhin baba dhici karta in kol akhlaad akhlaadi ay dhacdo kutubtii bal inuu hebel hebel la kulmay ama si ay yidhi ama waxyaalo oo taariikhdoodii lagu ogaan karo waxyaalaha sidaana saxanayn oo dee shalay taaban arkayna fakhrudiin il arsanbaade lahayn qolooyin baa dee ninkii aan magacaabay bay kaba dhigeen laakiin markaan taariikhdii eegno dee abaazaydin iyo dabusi ninkani wax kama warin karo waa asxaabtiisa asxaabtooda oo kale bal casharkan ka dambeeyaan arki doona qalad weyn oo jaanibkaa taariikhdeen markaa kaba yimi kitaabkeenu kuma sugan yahay waana insha allah casharka dambe haddii ala idhaa waana wax dee ayna ruuxii taariikh culimada wafayaadkoodii garanayeyna markaaba uu garan karo kii kalena ay sidaa ku dhaafi karto iyadoo wax suurtagala asal ahaan aanay ahayn oo qalad tahay ama khada wafaaxisha ay noqon karto waana kitaabka wax matigiisa dhaco inoo dambeeyo kadamba kuba sugan bal umuurahaasi waa waxyaalaha ay dee kolkol inagu aan fudaydsanay ama aynaan inagu taas marka la sheegayo ruuxu macaansada laakiin marka kale aanu waxba taasi dee ihtimaam uba lahayn waa fawaa-ida inooguba sugan waatan u sheegaynina culimada taraajimtooda bal aniga qeybta kitaabka igu hawl badanba waa qeybtaas haddaba imaamkaas baa qad kharaja uu baxay min bukhaara bukhaaruu ka baxay wasakana wuxuu degay fii bacdi lquraa oo ujeeddadu bukhaaro waa magaaladii shahiirkayd maa waraaa nahri intuu halkii wax keenay ka tegay magaaladiibuu meel qaryooyinkii dee iyada taabaca u ahaa tabaca u ahaa ayuu degay wasakana fii bacdi lquraa ayaaman maalmo lixaadisatin xaadiso waqacat lahu waa arrin iyo xaadiso dhacday oo isaga ku timi buu magaaladii uga tegay waqad zaarahu waxaa soo siyaartay talaamiiduhu talaamiidiisii xertiisii way soo wada siyaarteen hayra shaykhi alimaami alqaadi sheekhii imaamka ee qaadiga ahaa u mooye shamsil a'immati abibakrin izarnajiye ama zarnujiye ninkaas shamsul a'imma oo taalena kolley koox dhan baaba la qablaydhaa bal ninkan haddii bal iyo xataa awlaadiisa laba noon garanayno oo awlaadiisa ka mid iyo laqabkan way qaateen ninkaasun baan soo siyaaran bal halkan qalamka ku saxdo azar najiyi kollay dabacaadka kitaabka intaan arkay waa sida kuba sugan sawaabkuna waxa weeye mahasan azar markaasoo zar najiyi halkan ay taalo asaranjariyi weeye asaranjariyi oo adigu za iyo ra iyo nuun iyo jiib waxaa kasii dambeeya jiibkaa ra kale ra-dayna yaa u nisbaa gelaysa oo zaranjar oo ay dhaheen luqa laftigii farisigana zarankarna waaba la odhanay iyadoo kaaf loo bedelo nisbada loo nisbeeyey waa qaryo bukhaare qaryooyinkeedii kaba mid ah oo zaranjar la odhanayay markaa nisbadu waa azaranjariyi ee intan inoo taallama nisqooyinka kitaabka arkay sharaxiya matibadoona waa sidii kuba sugnayd san imaka inoo taal bal ninkaas baan soo siyaarin kollay nuskhada sharaxa la socotayna lafdigan shamsil a'ima lamay socon be isaga asheekh alimaam alqaadi abibakrin baa taallay xagga marka la eego ninkan baan soo siyaaran buu leeyahay kollay tacliiq yaroo kolkol tarjama meelo qaarkood waa qabtaa kelimaadka waa yar qabtaa waaba iska yar mufiid hadduu habaysan yahay oo dee yar fusul fusul buu ugu jiraa needkana kuba jira aanan garan weli ruuxa magacaa leh waayo dee waxa weeye kolley waa meel mowqicun buu kuba jira ayaa wuxuu ka dhigay ninka nin imaamah oo bakr ibni moxamed ibni cali ibn alfadli la yidhaaho inuu yahay ninkaasi laakiin kunyadiisa abulfadaa'il ayaa la yidhaahaa markaasay keentay hadal dambe oo inoo soo socda ninkan imaamnimadiisa la og yahay iyo inuu caalim ahaa adigu khaasatan bal abuxaniifat alasqar lama odhan jiray iyo hadalkan uu imankaa saaxibu tacliim mutacallim ka naqlinaya ayaa isuba qaban waayey bal waxaan leenahay kollay ninkaa halkaa haddaad daalacataana asal ahaan ma aha ninkaas waa ninkaa imaamkii waa aabihii oo moxamed ibni cali ibn alfadli la yidhaaho weeye ninkan nisbadanna leh tarjamo waqti uu dhintay maan helin bal kutubtii dabaqaadka xanafiyada ee fawaa'id ulbahiya iyo aljawaahir almudiya labadii jawaahir mudiyana magacunbuu ku kaaftoomay iyo inuu bakri aabihii yahay in ninka matalan fawaa'id ulbahiya laknawina wuxuu soo qaaday markuu isaga soo dhigto hadalkan imaka tacliim mutacalimka inooguba sugan hadalkan buu sidiisa dhammaantii usoo wada dhigtay oo dee waxaad moodaa laakiin inankiisu waa nin aad loo garanayo ninkan uu sii dhalo labadaba shamsulaayin baa la yidhaaha midi waa bakri midna cumar baa la yidhaaha bakri ibni moxamed baa kale laakiin isaga waxaan leenahay waa nin moxamed ibni cali ibn alfadil la yidhaaho abubakrna kunyadiisu ahayd bakr ibni moxamedna isagu waxa weeye waalidkii ahaa ninka caalimkii abuxaniifata alasqar laba odhanaya isagu siyar aclaami nubala iyo tarjamada kule kutubta taraajimta kan laakiin waa hadalkaa koobanun hadalka tacliim mutacallim baanay raaciyeen bal jawahir mudiya ninka taxqiijiya cabdulfataax doctoorka isaguna hadalkan tacliimkun buu hoosta kusoo dhigtay ee wax kaloo ay dhaafsanay sheegeen ma jirine ee bal ninkaasbaa isagu aan soo siyaaran faqaala lahu shamsul a'ima alxulwaani baa ababakrin zaranjari ku yidhi xiina laqiihu markuu la kulmay lima lam tazurnii maxaad iisoo ziyaaran weyday faqaala lahu wuxuu ku yidhi abubakar baa odhanaya kuntu mashquulan waxaan ahaa nin ku mashquulsan bikhidmati lwaalidati waalidadii waa hooyadii oo dee markaa weynayd adeegeedii iyo khidmadeeda ayaan ku mashquul ahay oo taasaan kula soo hareeri waaye faqaala wuxuu yihi shamsu laimati alxalwaani turzaqu lcumra walaa turzaqu rawnaqa darsi tursaqu waxaa lagu arsaaqayaa alcumra cumrigoo dee khidmadii waalidkii iyo siladii raximkii iyo waatan basti risqiba mee iyo uu kaba imanayay iyadna dee waxa weeyaan mid cumri isna basdigii cumri kollayna nisculkhaafid bay ku nasibsnaano waa tursaqu bilcumri baa lafdiga asalkiisa cumri baa lagu arsaaqi walaa tursaqu laakiin laguma arsaaqayo rawnaqa darsi darsiga ziinadiis iyo quruxdii iyo baltaas oo ujeeddadu dee ziyaaradii shaqaaga iyo malaawatu leeyahay jaanibkaa tawqiirkii iyo kawarhayntii waa waxaad barako xaggii darsiga iyo cilmigii aad kuba helayso tiina dee waatana way kaa maqantuu leeyahay laakiin tan waalidka barakadii cumri ayaad kuba helaysaa marka wuxuu uhi wakana kadalika waxa leh ninkan musanifka tacliim mutacalim arrinkuna saasuu noqdayo fa inahu abubakar kaana wuxuu ahaa yaskunu mid dega fi aktari awqaatihi awqaaddiisa inta badan alqurya alqura qaryooyinkaoo dee inta badan meelaha qaryooyinkaana dalabo badan may tegahaynba magaalooyinkii ma deganayn walam yantadim lahu darsu darsi u taxmay oo isugu isugu markaa duba dhacay oo dee loo soo qasi jiray oo uu muddo wadayna taasi may jirin oo ujeeddada darsi muntadimu had iyo goor aqriyayay taas may jirin waa dee adigu bal markaan maxamed kuba fasirinaan ku daynaynaa waataan leenahay bakrihay waa nin himaam ahaa oo ibtilaaciisa iyo macrifadiisa iyo inuu marjic adigu culimada kaleba maahadee culimadii kaleu marjicuba ahaa ninkaa waladkiisa shamsulaima isna la yidhaahaa bal isna shamsudiin alxalwaani waa soo gaadhay yariha kuba soo gaadhay balkaas weeyo waanagtaan leenahay ma ahee dee qolooyinka ninkaan sheegayena arrinkan buu yihi siday ku dhici kartaa hebel waaba taasoo hadalkani saxiix ku noqon kaya laakiin waxaan leenahay waa dee bakri baanu ahayna waa moxamed oo isagana macrifad saasaba aynaan ka hayn iyo wixii kale ee hawshiisa ay noqoto oo imaka hadalkiisan sidaasaan ku daynaynaa walam yantadim lahu dars marka wuxuu yidhi faman ta'adaa minhu ninka uu dhibsado ustaadu yuxramu waa laga qadinayaa barakata alcilmi cilmiga barakadiisii walaa yuntafacu bihi isaga laguma intifaacayo haddaan isagii musama u binaynana walaa yantaficu bihi isagu cilmigii kuma intifaacayo ilaa qaliilan intifaac yar mooye ruuxa dee xaggaa dhibsi ugaba yimaado ina almucallima waaldabiiba kilaahumaa laa yansaxani idaahumaa lam yukramaa fasbir lidaa'ika in jafawta dabiibahu waqnac bijahlika in jafawta mucallima kolle ciddii tidhi inoomu soo naqlin isaguna malaha uun saaxibu fadl qadiir sharaxa jaamic sakiirkoo labada bayd ay ku soo arooreen xukamada qaarkood unbuu u tiiriyaan ina almucallima ruuxa mucallimka ee dadka waxbaraya iyo wadabiiba ka isagu dhakhtarka ee dee dadka daweeya kilaahumaa labadooduba laa yansaxaani ma naseexeeyaanoo ujeeddadu ruuxii ama ay waxbarayeen ama ay daweynayeen uma hagar baxaan oo dee saas uguma naseexeeyaan idaa humaa lam yukrama haddaan la karaamayn oo mucallimkiina hadduu tashjiic iyo takriim iyo tawqiir waayo ruuxii uu waxbarayay dee uma hagar baxayo oo sidee uma naseexaynayo sidii fiicnayd ee toosnayd wax kasta agti iguma gaadhsiinayo dabiibkuna waa taas oo kale ee fasbir adkayso lidaa'ika cudurkaaga ku sabir in jafawta dabiibahu haddaad dabiibkii daa'aa weyday oo dee aan markaa dabiibkaa nasiixee dee maamuusta leh haddaad weydo iskaga adkayso xanuunkaaga waqnac bijahlika ku kaaftoon jahrigaaga ay iska hayso ku kaaftoon in jafawta mucalliman haddii aad dee goyso oo dee xaggiisa dee waxa weeyaan aad xidhiidhin weydo ood karaamayn weydo mucallimkii dee iyaduna waxbarasho fiican ma helaysid ee isku qanacun jahrigaaga waxukiya umuurihii buu sii wadaa waxukiya waxa lasoo naqliyey siidadna siiqatu tamriid weeye masderada wuu inoo celiyo imaka halkan aan kaba eegna ma jirto tarjamadii asmaci intii dee xasba dilaaci dee maan kutubtii ii suurtagelaysay maan wadeegina laakiin kuwii ugu aamsan inta taariikhu baqhdad oo kale oo halkan tarjamadiisu dheertaa iyo siyar aclaami nubala iyo bal taariikhu lislaam alkabiir iyo dee iyagu qisa ahaantan intan kamaan helina laakiin inuu calaaqo weyn harun rashiid iyo lalahaa bal iyo raggii umarada ahaa ma khulafada ahaa taasi wax shaki ku jira maahe waxaa lasoo naqliyay buu yihi ana alkhaliifata haaruun arashiida khaliifihii haarun rashiid kolley waa ajalu muluki lislaam ba ayuu kaba mid yahay abu jacfar haarun rashiid waa ibn lmahdi abihii mahdina moxamed baa la idhaa awowgiina waa abu jacfar almansuur waa khulafadii reer bani cabaas ninkii shanaad weeye waa abihii mahdi walaalkii haadi baana uga sii horeeya dee isaga haddana abihii mahdi abu jacfar almansuur iyo abulcabaas asafax waa inta kaba horeysay nin bu ah min ajali lmuluuk oo cilmiga iyo culimadana aada u jecel qiimayn jiray oo xurmayn jiray oo aada u weynayn jiraybana kolley ninkaas baa bacata waxaana dhiib geeridiisu ahayd boqol iyo saddex iyo sagaashankii jiradii ayaa bacata wuxuu diray ibnahu inankiisiibuu ila alasmaciyi asmaci u diray asmacina kolley waa nin dee calam ah oo a'imada luqada iyo shicirka kolley dee nin ka mid a maraggooda sare ee hore kaba mid ah magaciisa cabdulmelik ibnu qurayb baa la idhaa asmacanna abtirsiintiisuu ku jiraayo dee awoogiisa labaadya buu yimaadaa asmacani ee waa nin adugu kollay dee mashhuur ahaa kutubtiisiina qayba ay inaba soo gaadheenba waxaana laba boqol iyo lix iyo tobankii isagoo aada u weynaado sagaashan ku dhow dhintay bal adugu asmaci kolley waa imaam macruufa ninkaas baa wuxuu ayuu u diray liyucallimahu si uu bara alcilma cilmiga uu baro iyo waladaba oo inuu tarbiyeeyo oo dee luqadii carbeed iyo akhbaartii iyo ashcaartii iyo adabtii kale fiicnaydba uu baro taasuu ugu diray fara'aahu wuxuu arkay intuu soo maray baa haaruun baa arkaya sida qisada inoogu taal waayo qolooyinkii aan arkay soo naqliye barhkoodna kitaabkeenanubay kaba soo naqlinayeen barhna qiso ahaanunbay usoo naqliyeene bal waxa weeyaan laakiin oo qiso ahaanunbay usoo naqliyeene adigu marjic dee hore oo aan dee loogu laabmo taasoo ayn arkay ma jirteen laakiin de waa waxa iska mashhuurowday kitaabkeenana lagaba soo naqliyo qolooyinka adaba tacliim marka laga warramayo had iyo goor waa qiso timaada fara'aahu wuxuu arkay yowman maalin yatawada'u isagoo weysaysanaya wayaqsilu maydhaya rijlahu oo asmaci baa weysaysanayay lugtiisuu maydhayay wabnulkhaliifati walxaali ibnulkhaliifati khaliifada inankiisina waa inankii daharun rashiid ee weliyulcahdiba noqonayay yasubu maa'a biyihii buu ugu shushubayay calaa rijlih oo adigu dee uu kaalmaynayo lugta ayuu biyihii ugu shushubayay isaguna lugtiisa isagaa maydhaya asmaci facaataba alasmaciya fii dalika haarun rashiid baa ku canaantay asmaci arrinkaa muxuu ugu canaananayaa ma wuxuu leeyahy inankayga maxaad u adeegsatay biqowlih inamaa bacadtuhu ilayka waxaan kugu soo diray oon inanka kuugu soo diray litucallimahu inaad waxbarto midu waa cilmi wa tu'adibahu dee cilmi keliya maa adabta iyo akhlaaqda fiican iyo dhaqanka fiicanna aada bartid falimaada lam ta'muruu maxaanad u amrin bian yasuba almaaa biya inuu kuba shubo biixdaa yadayhi labadiisa gacmood mid ahaan wayagsila bilukhraa rijlak ta kalena uu lugtaada ugu maydho waa arrin dee adugu kolley waa shay tacdiim iyo cilmiga weynayntii maxataa u amri weyda ujeeddadu cilmigii dee adabtiibaa isaguna aan kuugu soo daray inaad ediso adabtiina tanay kuba jirtaa akhlaaqdii dadkii waaweynaa iyo dadkii culimada hataa tawqiirkoodiiyabaa kuba jira maxaad san u yeeri weyday taas buu yidhi bal qisada waa taan leeya taasee xagga marka la eega isticaanada oo kale dee sharcan markaan eegno imaam nawowi raximah llahu tacaala sharxa muslim isticaanada baabkan saddex buu uba qaybiyaayo midi waa ruuxii in la kaashado oo loo kaalmaysto inuu biyihii usoo dhoweeyo sida weysadii u dhiga iyo waxyaalahaas iyo ixbaara shay taas wax dhibaato oo ku sugani ma jirto waa shay mubaaxa ruux dee xaaje iyo xaaje la-aanna kuma xidhna iyada taasi waa dee waa shay caadi ah oo bannaan oo iyadu caadiya midna waa isticaano ruuxaba insan imika uu leeyahay isagii xubnihiisii loo maydho oo kale taasi daruura xaaje la-aan ruuxu haddaanu kasoo qaad ruuxu culus soo weynaaday oo ama aadba u shilisoo lugihiisiiba aan gaari karayn oon maydhan karayn iyo xaaja hadday jirto iyada wax karaahay kuma sugna lakiin xaajalaan karaha weeye ruuxii isagii loo maydh maydho oo gacmihiisii loo mariyo arrinta saddexaadna waa isticaanadan xagga sabiga oo kale bacd alculamaa waxay taasna ka dhigeen khilaaf alowal halkii karaaha xadeed may gaadhsiin waayo xadiidkii muqiirat bnu shucba rasuulka ilaahay uguba shubayay taas baa jirta iyo laakiin waxay leeyihin waa laga roon yahay khilaaf alowla ay taasna kaba cabiraan bal waxaan leenahay arrinka ka qaadanaynaa waa xagga noocan tawqiirkiiyo adabta maxaa taa uguba bari weyde laakiin waxa weeye dee isticaanadu maaha fi kulli xaal in dee ay tahay in xataa in ruuxi dee kol ay kalaamanay toosnaanaynaa awqaada qaarkeed haddaanay xaaja jirin laakiin bal waxaa jirta qiso kale oo kutubtii inooguba sugan oo dee sanadkeedii lagu wariyeyna ay jirto haruun rashiid maahe inankiisa ma'muun isla markaa khaliifadii ahaa ayaa lagaba wariyey qisadu siira calami nubalaa way ku sugan tahay taariikhulislaam kolay bidaayiyo waxaa kaloo laakiin iyagoo iyagoo ay koobantahe dhan ay ku wada sugan tahay taariikhu baqdaad tarjamada ninka la yidhaaho yaxya ibnu ziyaad alfara alfara nin la baxo imaamkii dee nuxaadda waqtigiisii imaamu nuxaad fii waqti ayaa waxaa qisadaasi waa qiso iyadu bal eegta waxyaalaha kuba sugane waxaa yimi laba inan oo u dhalay ma'muun ayuu marka horeba sheekha meel buu sanada geliyayo uu khodamadad u shaqeeyo u sameeyo xataa salaada la ogeysiinayo wax kasta loo diyaariyo kuwii wax ka qoriyay si uu bal cilmigii naxwadiye uu carab dhexdeed iyo adigu bal wixii uu hayay si uu bal u yeedhiyo oo sanada taasi adigu laba inan u dhalay buu usoo dirayo taas si uu naxwada u baro waxaa dhacay sheekhii baa maalin maalmaha ka mida waa alfara yaxya ibnu ziyaad ayaa wuxuu doonay inuu kaco labadii inan ee ilmo ma'muun ayaa waxay u kala dheereeyeen kabihiisii bay u kala dheereeyeen way isku qabsadeen anaa u dhigi iyo anaa u dhigi sheekhina waa arkayaa waa iska aamusay markaa markii dee ay qir iyo qir noqotay ayay ku heshiyeen midba inuu kab dhigo ma'muunna dowlad adag bay ahayd oo mukhaabaraadkiisa ayaa badnaa ama dadka iyagu warka u keeno dee khaasatan adigu way jireen raggaa horeba mukhaabaraad badan dad leh oo wixii dhacay oo dhan ba ay soo gaadhaan saaxibulkhabar dee dadkii warkaas sheegi jiray ayaa warkii usoo gudbiyo inamadaadii sidaasaa ka dhacdaa layidhi arrinta mukhaabaraadka waqtiyadaas way jirto dee barhkood baa arrintooda ay taa kaba adkaysan nin annaasir idiinilaa la odhanayo isagoo nin muta'akhiraba qarnigii toddobaad buu madac qaybtii hore waa tataar markay bilaabmayeen bo dee dowladdii cabaase ay cabaasiyiinta baqdaad ay markaa baabi'i doonto janibka ka suuli doonto horteedunbu ahaayo oo ninka wax kasta loo soo gudbinayo xataa bal wararkii soo gaadhay waxaa ka mid ah habeen baqdaad oo kale ninbaa dad casuumay waa ninka dambaan sheegaya waa si mukhaabaraadkooda u adkaa ninbaa dad casuumay oo mala markii uu cuntadii loo soo fadhiistay buu isagu horfaraxashay isagaa dadkii oon weli aanu isagu de waa ninkii saaxiib deer ayaa faraxashay markaasu iyagiina u faraxalay oo warkii baa u yimi boqorkii waa naasir oo ay ku qorantay ninbaa saasi ay ka dhacday waa dhaqan xumaa la leeyihiyo adab xumo isagii laakiin dee waxyaalihii loo dirtay wax abni bay hayde ninka waxa looma diro waraaqdii buu kusoo qoray markaas suu adabin min saaxibi daar waa fudulun min katib almudaalaca ujeedadu ninka aqalka lahaana waa adab xumo waxaasi ninka warka soo gudbiyay de wixii loo diray ma kaasa isagoo mid fuduuliya oo ujeedada waxyaalaha ay ka soo qoro dee kolkol bay dhici karta beriyo qaarkood loo qaatay injin u shaqeeyo dee cid kastaba xataa muluugta iyo meel kastaba aada uga fogeyd baa wararku ayaa tallaabo tallaabo ay ugu imanayeenoo dadka u socdaa dhici karta waddankoodii markay ka soo baxaan axwaashoodii baa maalin-maalin loo soo gaadhsiinayo loo sheegayana waxay laba socdaan oo bal adigu waxaan leeyahy saaxib alkhabar baa warkii u sheegay maamuun maamuun baa u yeedhay yaxya ibnu ziyaad baa u yeedhay deetuu ku yidhi dee warkii inuu hayana war uma haye deetuu yidhi man acazu nnaas dadka yaa u cizo badan u sharaf badanoo de wuxuu yidhi almanzilatu alatii anta fiiha ya amiira almu'miniin adiga dee waa ninka amiira almu'miniin oo dhan ba ninkaasaa ugu sharaf badan tuu yidhi bal acazu minhu man idaa nahada taqaatala waliya cahdi lmuslimiina calaa taqdiimi nacri waxaa ka cizo iyo sharaf weyn ninka marka uu kaco labadii loo diyaarinayay inay dee noqdaan amiira almu'miniin bee weliya cahdi lmuslimiin ay isku laynayaan labadiisa kabood dhigitaankood markaas wuxu uhi ya amiira almu'miniin waan doonay inaan u diido laakiin haddana waxaa nacay inaan ka joojiyo dee calaa makrumatin subqa ilayha oo aksira nufuusahuma calaa shariifatin xarisa caleyha wax dee makrumo ahaayoo loogaba horeeyey ama shay fiican iyagu ku dadaalayeen inaan naftoodii ka joojiyo waan ayaa nacay buu yihi markaasuu soo naqliyey qiso kolkol si kalena waa loo soo dhigtaa uu leeyahay ibnu cabaas bay xasan iyo xusein uba yimaadeen radia allahu canhum markaasuu markay kacayeen buu u qabtay raaxiladoodii iyo wixii ay fuulayeen markuubkoodii waxaa lagu yidhi ma dararkan kaa yaryar baad san u samaynaysaayo ruuxiibuu ku yidhi wuui iskut yaa jaali fa inamaa yacrifu lfadla liahli lfadli dawi lfadl markaas baa wuxuu yidhi ma'muun baa odhanaya haddii aad taasi kaa dhacdo ood markii u diido la awjactuka lawman wacasban wala alzamtuka dam haddaad maalinta markii u diidi lahayd aad baan kuu canaanan lahaa dembi nin galayna waan kaaba dhigi lahaa arrinkaasna iyaga sharaftoodii waxba umay dhigin ee sare u qaadayba bal asalkooda fiican bay muujinaysaa markaasuu hadan aada u qayima yidhi oo wuxuu ihi ina arajula wain kana kabiiran laa yakburu can salaatin can tawaaducihi lisuldaanihi wa waalidihi wa mucallimihi alcilma ruuxu haba weynaadee kama weynaanayo inuu saddex arrimood waa hadalkay dee barhkoodna sida dahabi si yaryo ay ku gaabsadaan tawaaduca uu ninka madaxdiisa u tawaaducayo waalidkii tawaaduca u tawaaducayo mucallimka cilmiga baraya uu tawaaducayo saddexdaas kama weynaanayo inkastaba mansilo weyn haba lahaado markaasaa arrintiibuu abaalgud kusii yidhi iyagana ficilkaa fiicanay la yimaadeen waa lacag aada u badnay labaatan kun oo dirham baan u amray adiguna adabta fiicanaad ku edbisay toban kun oo dirham baan ku amraya taas weeye oo ujeeddada waa qiso iyada sanadkeedii dee aan hayno kutubteediina aan hayno waana qiso welibana waxyaalo kale oo ka duwanna kulansatay arrinkanun kulansatay mukhaalafaadka halkan kolkol dee xaggii isticaanada kaba imanayaan aanay kuma sugnayn wa min tacdiim lmucallimi mucallimka tacdiimkiisa waxaa kaba mid ah tacdiim kitaab qisada iyadoo kooban ninkii rabaa sira calam nubala iyadoo aada u kooban bay mujaladka tobnaad tarjamada ziyad alfara yaxya ibnu ziyaad kuma sugan tahay iyo taarikhu lislaamiya lakiin iyadoo dhan tarjamada yaxya uun waa tarjamada alfara uun ayay kuma sugan tahay taarikhu baqdaad kolley waana meelaha ugu dambeeya waayo isaga xuruufu ku socdaa sanada kuma socdo kitaabkeen wa min tacdiim lmucalimi mucalimka weyneyntiisa waxaa kaba mida tacdiim lkitaab kitaabkii in la weyneyo kitaabkan aada ku akrisanaysa wax in la xurmeeyo la weyneeyo taas fayanbagii liaalib alcilmi cilmiga ninkii dalbaya waxa u haboon anlaa yaakuda alkitaaba ilaa bidahaara adigu baltan horta qur-aankii bay tahay dahaaro in lagu qaado dee in badan oo ahlucilmiga ka mid yaha xadiiskii iyo kutubta cilmiga kolley way xurmadoodii bay kaba mid ahayd taasay kaba mid ahayd waana imaka taas aan la orkinan arkayno dad badan kitaabkii qur-aankaa la orkisanaya halkaa lugtiisu taallo qur-aankii la dhigayo oo kale bal de waxa weeyaan kitaabkii aduu doono waa halkan yaallo ka tallaabsanaya isagoo isla soco oo kale waana nin aqrisanayo intifaaciisiina doonaya bal xurmadii kitaab lahaa taasi maaha qur-aankii baan dee arkayna kolkol saas halkaa hortiisa iyo halkaa uu lugtiisu saarantay iskaba dhigaya dhici karto kutubta kolkol markaa uu kaco ruuxu lugtiisa inuu kuba riixo waana dee waxyaalaha adigu kolley wax aada iyo aada u yar dhib badanba wey dee nafcigii ruuxa baabiinaysa uu ku intifaaci lahay وxukiya can الshaykhi sheekii waxaa laga soo naqliyey shamsi aimati اlxalwaniyi waa imakaan soo haynay raxmat ullahi calayh anahu qaala inuu yihi inamaa niltu hada alcilma adigu bal ujeedadu qeyb bay kaba ahayd buu leeyay waa intifaaci dee maaha intaasun ijtihaadkiisa iyo xibsigiisa iyo ilaahay tawfiiqiisiyana way jireene waa waxyaalihii uu leeyahay uu kolkol qiimaynayo uu leeyahay waa waxyaalihii ilaahay cilmigaba iguma furay bay kaba mid noqonaysaaye inamaa niltu hada alcilma bاtacdiim xurmayn iyo tawqiir fainii anigu maa akhadtu maan qaadin alkaagada dayntu way fadxisan tahay laftigiisu waa lafti farisiya oo mucaraba waa waraaqatan wax lagu qoro ama nooc waraaqadeed oo qadiim ahaayo dhir qaaroo maxaliyo kaba samayn jireen ayaa kaaqad la odhanaya bal waa waraqii dheh waa waraaqdii waxay cilmigu ku qornaa buu leeyahay maan qaadin ilaa bidahaarati maaha waraaqda khaligaah waa wixii de ay wax ku qornaayen dahaaro uun mooyeen marka wuxuu uhi washaykhu limaamu shamsu laimati sarkhasiyu raximah llahu imaamkaa isagu shamsul aima waatan leenahay ninkay markay idlaaqaan kutubtaasna ama xanafiyana kolkol idlaaqu ninkanuu kuba dhacaa dambe asarkhasiyuna sarkhasna waa meel faris ku taale laakiin markii dambe mee khuraasaan ku taalaan ujeeda markii dambe waa dee lusha ayuu tegay oo bukhaare iyo mee farqaaniya in kaba shaysa ayuu tegey sarkhasi haddaba waa imaam horta aada u macruuf oo moxamed ibni axmed ibni abi sahal baa la yidhaha waxyaalaha la yaab kale imaamka asaartiisa lahaya iyo martabada iyo qiimaha uu leeyahay haddana taariikhdiisa iyo tarjamadiisa koobaneen haynaa waxaad moodaa laba aan islahayn inuu yahay magaciisa moxamed ibni axmed ibni abi sahal baa la yidhaahaa madiinadan marka hore loo nisbeeyeyna marwe iyo naysaabuur bay udhexaysay waa dee khuraasaan laakiin markii dambe maa waraa nahri buu tago waa dadkii wax ka bartay shamsul aima alxalwani ninkaa inoo horeeya isaga ayaa uu matalan xalqadiisii dee uu noqday dadkii ugu mudnaa laqabkiisiina uu qaatay laqabkii sheekhiisa oo shamsul aima ahaa imaam faqiihoo usuuriya ayuu ahaa tasaaniiftiisa ina soo gaadhay waxaa kaba mid a kitaab almabsuud laydhaah oo kutubta waaweyn ee fiqiga islaamka kaba mida kutubta xanafiyada ee aan haynana kuwayno ugu waaweyna dabacaadkiisa qaararo soddon mujalad buu ku madbacaysan yahay barhko haddii layskuma celiyo labaataniya waaba laga dhigi kari lahaa laakiin waxa weeya waa kitaab weyn oo kutubta fiqiga arrinta la yaab kale ee qariibka ah dee arkayso inaynu inagu xataa waktigoodii dalabo cilmina aynaan usoo baneen dalabo cilmina aynaan usoo baneen kitaabka intaa leeg isagoo xidhan oo god ku jira ayuu yeedhinayay dadka ka qorayaa godka korkiisay joogeen waa xidhnaa sanado badan buu xidhnaa godka korkiisay joogeen kitaab uu daalacanayaa ma jirto wuxuu muraajacaynayaa ma jirto meel uu laamaya kitaabkiina waa kitaab maaha matin yar waa kitaab fiqi oo mabsuud oo mabsuud ba la yidhaaho oo uu dee madhabkii xanafiya aqwaashiisii tacliilaadkii axkaamta a'imadii kale wax kastaaba ay ku sugan yihiin ayuu taas marka umuurta la yaab kaliya horta kelimo yaroo kooban oo uu yidhi ninkii markaas mala bilaada turki bay ahayd ee kaba talinayay ugu naseexeeyey buu xadhigaa dheer kuba mutay markood baa culimada waxaaba yidhaahaanba waa arrin masala bay ahayd oo haweeney malaa intuu markii hore xoreeyay doonayay inuu guursado ciddana ku jirto yidhi inaad adigoo ciddadii ku jirta aad guursataa ma banaano tiiboo xadhig dheer oo kuba mutay godna lagu riday bal arrinka la yaab kale isagoo dhibtaasi jirto godkaa ku jira cilmigii isagiiyo dalabadiiba waa koonoo cilmiga nashrintiisiibu ku jira inagoo haddii madax ku yar xanuuna dhib yar ay dareemayso wixii oo dhanba faraad kaba qaadaysaay iyaday xaaladu taa tahay ayuu taas iyagiina malaa waa loo saamaxo way imanayeen halkaa min acla ljubbi iyagoo ku sugan buu yeedhinayay waxaan wuu yeedhinayay markaasay iyaguna qoranayeen kitaabkaa weyn bal kitaab kale oo isna sharxa siyar ilkabiir oo isagoo dhadhow markaa uu ka soo baxay oo markuu soo baxay jeelkaa weyntii kalena dhameeyey ayaa jirtay kitaabka waa kitaab madbuuca ilaa maantadanna waxaa ku sugan abwaabta qaarkood wax taa tilmaamayay bal matalan markuu cibaadaadka dhameeyey ayaa muxuu idhahaa hada in intaha sharxu kitaabi alcibaadaati markaa intuu wax raaciyo ayaa muxuu yidhahaa oo taas amlaahu lmaxbuusu can iljumaci waljamaacaati makadaasay ku qorantay waxaa yeedhiyey ninkaa jumco iyo jamaacaba loo diidan yahay xidhan oo dee isaga jumcada ma tegayo jamaacana ma tegayo markaasaa meelo qaarkoodna waxaabay nahaa kitaabu dalaaq markuu dhamaynayena waayo waa dhowr iyo toban sanadood ba arrintu qaatay kitaabu dalaaq markuu dhamaynayena markuu sheegay inuu kitaabu dalaaq dhammaaday ayuu anhaa almaxbuusu can lindilaaq almubtali biwaxshat lfiraaq cibaaro saasa meelo qaarkood almacsuuru fi mawdic alashraar ayuu meelo qaarkoodna walaa iyo markuu dhamaynayay yidhi adigu kalba markuu xoogaa dhameeyo hadalla taasoo wadcigii uu ku jiray ee bal waxaan leenahay cilmiga intaa leeg nagna bal imaka haddaan kitaabkaa yar aqriayo inaan soo diyaariyo mooyaane dee wax aan ka garanayaa ma jirto deetaa la odhana haddana waa culim oo kale bal dee arrintu iyaduba heerkay ahaayeen aqoon heerkay kama joogeen imtixaanaadkii iyo ibtilihii jiray iyo siday haddana sabirka taxsiilkiisa u lahaayeenoo ruuxii xidhan baaba loo imanayo o cilmi nashrinayo isagu dhibtan iyo wadcigan iyo waxshadan uu ku jiro kuma cudur daaranayna waa kan bal waaba ta'riif iyo yeedhin oo kale bal waa umuuro iyo ictibaaro inoogu sugan tarjamada shamsulaima asarkhasim ninka caynkaas bidabdi taariikhdii dhimashadiisa waxa la arkaa masaadirtii inaanay helin oo aw fi xuduudi arbaca miya wa tisciin ama khamsa mia ayuu dhimashadiisu ahayd bay idhaahaan waa bal kutubtii xanafiyadaas saalem bal ninkaas baa muxuu ahaa shamsulaima kana mabduunan macnaa caloosha xanuunaysay weeye oo dee malaa isaaliya waxbaa jiray calooshaa socotay wakaana waxaa yukariru mid celcelinaya yukarir macnaa waa yuraajicu darsahu casharkiibuu ku celcelinayay waayo de casharadooda in badan ba waa waxan ay ugu suurto gashe ay ku noqnoqonayeen ay dabdinayeen oo abu isxaaq shiraasi baa laga sheegayay darsigiiba boqol goor buu ku noqonaya waa darsigaa uu soo dhigtay de waana xifdiyayeene laakiin boqol goor oo kaleo nin ninkaa abubakri zaranjari uu dhalay oo ninkaan leyna imaam buu ahaa masale la weydiiyo kol yidhi anoo bal matalan walba meesha caynkaasa joogaan afar boqoloo goor baan ku celceliyey waa say ahaydba haddaba wuxuu yihi casharkii uu ku celin yukariru macnaa waa yukariru darsa waa muraajacadii habeen ayaa wuxuu ku fii laylatin fatawada'a fi tilka laylati sabca casharata mara waa isagoo lahaa casharkan uu raacanayo ama uu ku noqonayo inuu weyse qabo mooye si kale uu isagaba dhowraya habeenka calooshina waa tan shubmaysa deetuu toddobiyo toban goor buu habeenkaa weysaystay liannahu kaana laa yukariru darsiga muu muraajacayn jirin ilaa bidahaarati dahaaro mooye wahada wuxuu leeyahay sheekhaa isagu tacliiqinayo arrinkuna waxa weeye lianna alcilma nuurun cilmigu waa nuur walwuduu'a nuurun weysaduna nuur weeye fayazaadu nuuru lcilmi bihi nuurkii cilmigaa weysadan iyo dahaaradan iyo dee kusii siyaadayaba weeye ومن التعظيم الواجب تعظيم كواجب كا waxa ka mid waajib uu kaba cabiray bal waxaan leenahay mudan un baan leenahay taa hadii aan helaba weeyaan alla yamudda inaanu fidin rijla waa kitaabka weynayntiisii uu ku jiraa bal eegta qolooyinkan dee dhulka dhigaya kutubta ama la dhacaya ama ka tallaabsadayo si ay halkay joogeen oo waan garanayna waqtigayga kitaab maxaa hadda akhrisan in raxi u yaalla amaan cimaamadda u dhigno mooyaane iyo taas mooye dhul maanaan dhigi waa naxwo de dhul maanaan dhigi jirin taas ama rixli baan saari jirnay ama maradaada iyo cimaamadaadaad u dhigi jirtay laakiin kitaab qur-aan oo laga tallaabsanayona waa dhima nin wax akrisanaya ama madrasad dhigtana taasna dee waa waxaan imaka arkaynaba alla yamudda rijla walalkitaab waa mid xaggiisa aan u fidin wayadaca halkan waa sii hore ku cadfan tahay mansuubka ahayd ee xarakada fadxa ku qorta wayadaca waxaa kaloo tacdiimka kamida wayadaca waa an yadaca dheh inuu dhigo kutuba tafsiiri kutubta tafsiirka siday kutubta u kala mudan tahay baa loo kala sarraysiiyaaye fowqa saa'iri lkutubi tacdiiman oo haddii aad kutub kala duwan haysato dee kitaabkii qur-aanka isagaa u sarrayn haddii bal aan qur-aanka soo dhaafno kutubta tafsiirkee dee qur-aankii kalaamkii ilahay kulansanaysaa kutubtii fiqiga iyo xadiidkii iyo culumtii kale iyo way ka sarraynaysaa oo kitaabka tafsiirka inaanu waxba ka sarraysin waa waa tacdiim kitaabkii ilahay iyo kalaamkii ilaahay taas baa mudan walaa yadaca waxaa kaloo habboon buu leeyahay inaanu dhigin calalkitaabi kitaabka korkiisa shay-an aakhara oo kitaabkii ku yaalay wax kale telefoonkaaga haba noqoto wax kale weel adugu wax kale inaan la dul dhigin oo dee kutubtii ahayn shaygii kitaabka waa dhowritaankiisii wa kaana ustaaduna sheikhulislaami burhaanuddiin raximahu llahu tacaala waa imaam markaa burhaan burhaanuddiin saaxibulhidaaye weeye isaga waan soo baranay raximahu llahu tacaala yaxki wuxuu ka soo naqlinaya can shaykhin sheekh min almashaayikhi mashaayikhda kaga mida ana faqiiha nin faqiiha ayaa kaana waa naqlin uu soo naqliyay oo waxyaalihii dee bal culimadii kaba dhacday barhkood ayaa kaana wuxuu wadaca mid dhigay almaxbara ama almixbara waa tawaadii cala lkitaabi kitaabka korkiisii buu tawaadii dhigay eeg waa tawaadii uu wax ku qorayo khadkii buu kitaabka korkiisii dhigay faqaala lahu bilfarisiyati sheekhii baa ku yidhi dee ninkan faqiiha nin dee sheekhoo meesha joogay waa sheekhan uu kaba soo naqlinayay bal kelimada ma aqrii karayo waa kelimo farisiya baadigu hadalkoodii dee bilaaduna bilaad faris bay dadkani cajan bay wada ahaayeen barnayaab haddii xataa dadka la degaana ee halkaasna dee bilaad cajan baa la deganaaye kelimadan buu yihi barnayaab adigu bal say loo aqriyaba dee xuruf carabiga ku qoran tahay laakiin aqrinteedii waxaa jirtana sharaxa yaree kitaabku leeyahay ayaa wuxuu ka cabiraa lafdigan bar ee u horeeya inuu bimacna alfaakiha waa khudradoo kale yahay laakiin halkan looga jeedo can nafci iyo waxtar oo macnuhu waxay kelimada noqonaysaa markaas laa tajidu nafca min cilmik kitaabkaad sidaa u xurmayn weyday eed waxu dul dhigayso kuma intifaacaysa oo nafci kama helaysid cilmigaagii taas baa hadalku ahaa bal markaa wuxuu yihi wakana ustaaduna isaga waa sheekhiisii alqaadi alimaam alajalu sheekhiisii buu ammaanaya fakru lislaami fakhrudiinna waa la yidhaha almacruufu biqaadi khan raximahu llahu tacaala waa imaam macruufa kutubtiisiina fataawo uu leeyahay iyo kutubi way madbacay sababto horta fataawihiisi waa madbacaysan yahay la taxqiiqsan yahay bal waana dee marka la eego fataawa qaadi khan kutubta marka la eego xanaabil xanafiyada marka ee xagga fatwo ahaan laguma fatwoodo waa kuwa ugu ahamsanaya muctamadkee dee imakaba la ictimaadsado fataawi qaadi khan magaciisa imaamkan abulmuxasin xasan ibni mansuur ibni maxmuud baa la yidhaha isna waa reer bukhaara un dadkani waa deegaanka waxaa laakiin loo nisbeeyaa al-uzajandi uzajandina waa meel iyaduna kolay bilaada kuba taalay waxaa loo yaqaan qaadi khaan anigu ma garan weli intii dee xasba diraaci khaankan loo qaadigeed ahaa iyo baltaa dabdinteeda ee laakiin taasuu aada mashhuur ugu yeho shan boqol iyo labayo sagaashankii buu dhintay fataawisna waa madbuuc haddaba isagu muxuu yidhi buu yaquula hadalkan burhaanudiin uu soo naqliyey buu yar tacqiibinayaa oo wuxuu yidhi in lam yurid bidalika alistiqfaafa waxaan uu duldhigay kitaabka haddaanu fudaydsi kitaabkii uu fudaydsanayo cilmigii uu xaqirayana aanu uga jeedin falaa ba'sa bih ujeedadu shay yar iyo wax yaroo uu duldhigo dee heerkaa ma gaadhsiin uu leeyahy haddaanu istikfaaf iyo istixqaar uga jeedin iyo fudaydsi wax ba'si kuma sugna walawlaa laakiin sida mudani an yataxaraza canhu inuu iska ilaaliyo oo arrinkaa kaba dhowro weeye wa min atacdiimi alwaajibi tacdiimka waajibka ah xaggii kitaabada iyo qoraalkii waxaa kaba mida an yujawida inuu fiicneeyo kitaabat alkitaab marka uu dee iyagu way qoran jireen kitaab qoran baan qaadanaynaa iyagu khadkii iyo waxaasaa laysdaba waday haddaba markaa uu wax qorayo kitaabada kitaabka inuu fiicneeyo si fiican uba qoro waa mid walaa yuqarmida aanu yaryarayn oo qarmado waxaa la yidhaahaa diqatu lxarf waa iyadoo xuruuf aada u daqiiqa oo yaryar uu kuba qoro suduurtii oo layskuba dhoweeyo inta badanna kolkol dadkii raxaaliintaaya socodka kuba jiray kutubtiina ay ku cuslaanaysay ayaa dee qarmadadan bay la iman jireen xuruuftay yaryarayn jireen suduurtii bay isku dhoweyn jireen si ay kimiyad badan awraaq yari ay ugu qaado oo socodkii iyo dee raxladiina ay ugu dhib yaraato lakiin wuxuu leeyahy taasi dhibaatay leedahay inuu qarmadadaa la yimaado oo qarmada tallaabada gaabanna waa la yidhaah dee diqatu markaa alkitaaba iyo muqaarabatu suduurna waa la yidhah ujeedadu waa inaanu xuruuftii yaryarayn wayatruka welibana inuu ka taga alxaashiyata waa meel banaan haamishkii weeye xaashiyadu haamish uu kaba tago si hadhow hadduu wax saxayo hadduu wax kale ilxaaqinayo ay ugu suurto gasho ilaa cinda daruurati inay daruura jirta mooye xaashiyadiina uu baneeyo kollay sidana kaba fiican sida nusada matiga kuba suganoo wayatruk alxaashiyata cinda alqarmada adigu waa hadalkan waa hadal dhan oo iyaduna kollay macruufa waraa abu xaniifata raximah llahu tacaala abu xaniifa wuxuu arkay kaatiba nin wax qoraya oo yuqarmidu waa xuruuftii buu yaryaraynayey aad buu daqiiq ugaba dhigayay iskuna dhoweynayay fi lkitaabati kitaabadii faqaala wuxuu idhi lima tuqarmidu khadaka khadkaaga maxaad u yaryaraynaysaa in cishta haddaad noolaatid tandamu waad murugoon wain mutta haddaad dhimatidna tushtamu waa lagu caay sheekhaa inoo fasirayo yacni wuxuu hadalkaa ula jeedaa idaa shikta haddaad gabowdid wa dacufa basaruka araggaagina uu daciifo nadinta calaa daalika oo dee adigoo yar baad wixii qortood isku dhadhoweysay markaad weynaato maxaa dhici waad arki waayeba cilmigaagii aada qorateed ku daashay baa marka dambe aada arki waaye hadhow baad ka murugoon kitaabadii aada diqad san aada ugu qortay oo taas buu uga jeedaa haddaad noolaato cumrigaagi dheeraadood weynaato markaad arki weydo adigaa ka murugan doono kitaabadaadii oo waqtigii aad u baahnayd baa aanad ku intifaac ahayn waa mid xaggan kale intii kale inoomu fasirina dee ujeedadu waa haddaad dhimato dadkii arkee kitaabada caynkan dee nafci weyn oo sidaasa dadka qaarkood ulahayn markay arkeen way ku ceebaynoo ruuxii ayaa la caayo wax laga sheegayo ama lagu ceebaynba weeye bal haddaba iyada taasna inuu kitaabadiisa fiicneeyo bal haddaba wax kitaabada ku tacalluqsan waaba laba sadar une laakiin waqtigeenii baa kooban laakiin ishkaalka jira labada sadar kelimaadka uu sheekhu adeegsaday ma qarmadna ilaa nadimna waman takamna ilaa nadimna wamaa lam nuqab ilaa nadimna intuba waxay u yarbaahan yihiin tafsiir iyo waxyaalo waayo kollay kutubulmusalaxna waa umuuro macruufkuba ah oo iyagiibaa bayaan u yar baahan saa daraaddeed waxuu ka yacan sheikh alimaam wallah subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk